إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraadaha ayaa laga helayaa qarax lagu laayo maleeshiyaadka uu maraykanka ku shaqaysto ee bangaraaf oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday ciidamada shisheeye ee haysta deegaanka taabto ee jubbada hoose iyo yugandheeska jooga nambar lixdan ee shabeellaha hoose weerar kamiina holo la egtay ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed iyadoona weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaano u dhow magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin ay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ka samaysay degmada gamboole haween kulan ballaaran ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xeerka qowmuluudnimada oo ay dhowaan dowladda federaalk soo bandhigtay si ay baarlamaanka u ansixiyaan dhiilo colaadeed oo u dhexeeya maamulada puntland iyo somalilan ayaa ka taagan magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer u diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada ah labayo tobanka jamaadul awal sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qarax lagu laayay maleeshiyada uu maraykanku ku shaqaysto ee bangaraaf oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe warkaas iyo warar kale oo ku saabsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaalo ku qaaday kenyaatiga ku sugan qaybo ka mida gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale gobolka gaaris ee dhulka soomaaliyeed iyo weerar lagu qaaday shisheeyahii askarta dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya hashim cabdinaasir khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamada bangaraafta ah ee uu maraykan ku tababartay kuwaas oo shalay qarax ku haleelay duleedka masjid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsanaa ciidamadii bangaraafta halka ay ku dhaawacmeen shan kale qaar ka mid a askarta bangaraafta ee ku dhimatay qaraxa ayaa waxaa la helay magacyadooda waxaana ka mid ah sarkaal lagu magacaabi jiray kabtan mursal ciise sidoo kale waxaa ka mid ah sarkaal kale oo magaciisa lagu soo gaabiyey naasir kaas oo ahaa miinabaare ka tirsanaa ciidamada bangaraafta qaraxa ayuu isaguna ku go'ay sidoo kale waxaa goobtay gaari nooca cabdibilaha loo yaqaano oo ay wateen ciidamadan ciidamada bangaraafta ah ee uu maraykanku sida gaarka ugu shaqaysto iyo ciidamada kale ee dowladda federaalka oo ay gelbinayaan diyaaradaha maraykanka ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday maalmihii lasoo dhaafay gobolka shabeellada dhexe dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaalo ku qaadeen fariisimayaal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanada sabiid iyo moordiile oo wada hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay waxay kabiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamadan kabiinka ku dhacay ee ka tirsan ciidamada kenya ayaa ka baxay deegaanka weelmareer waxayna ku sii jeedeen magaalada yuumbis mid ka mid a qoryaha garbaha laga tuuro ee loo yaqaano r b g-ga ayaa haleelay gaadiidkii kolonyada kenyaatiga waxaana ay wararku sheegayaan inay soo gaareen waxyeelooyin kala duwan walow aan helin faahfaahin rasmiya oo ku saabsan khasaaraha gaaray kenyaatiga inta uu la eg yahay wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa hashim cabdinaasir oo inoo soo koobaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ku dhowaad boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin ay wilaayada shabeellaha dhexe ka samaysay degmada gamboole maxamed amiin ayaa warkaas soo jeedinaya
mashruucan saka qaybinta ah oo uu sameeyey maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo ku nool degmada gamboole iyo nawaaxigeeda gamboole oo u dhow magaalada jowhar ayaa waxaa isugu yimid sagaashan iyo lix qoys kuwaasi oo loo qaybiyey ku dhowaad kun neef oo isugu jira geel lo iyo ari waana kuwan qaarkood oo ka warramaya sakada la siiyey abo degmada gamboole aan jooga maanta xoolihii sakaawaadka lagu qaybinay aniga halaa ay u soo aaday ilaaha ku mahadsan walaayadu waa mahadsan tahay kor allah ka dhiga dad muslimiinna oo masaakiina meesha iskugu yimid dadkaasna waa beriga maasha allah waa lagu liibaani marka walaayada kor allah ka dhiga aan leh waa garta farxadaada iyo dareenkaada kawar maanta aad iyo aad ay u fiican yihin adeer cali cumara la yihaa degmada gamboolaan joogaa maanta waxaa leeshiya hal geel ah ilaaha mahad iskale walaayadan khayr allah siiyo cadowgana allah ka jibiyo wixiina dhibaayo oo anugu maanta islaamka dhibaayana cagta hoose allah geliya walaayadana tii kor noqoto weligeedba xerig bir oon goy karin oo noqoto allah ka dhigaa leeyahay maxamuud cabdi shuud maanta waa alxamdulilah ilaahi baa ku mahadsan gaar ahaan walaayada islaamka ayaa ku mahadsan gaar ahaan waxaa ku mahadsan degmada gamboolo walaayada degmada gamboolo aniga shan neef hore ay usoo aadi dhowaan ayay ahayd markii deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe xoolo saka ah lagu qaybiyey qoysas boqolaal gaaraya dowladda federaalk ayaa dhowr jeer warbaahinta ka dhalaacisay mashruucan oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka
dhiil colaadeeda u dhexeeya maamulada puntland iyo somalilan ayaa ka taagan magaalada boohoodle ee gobolka togdheer maxamed muudiy abu muslim ayaa faahfaahinaya
xisado colaadeed oo u dhexeeya ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo somalilan ayaa mar kale laga dareemayaa duleedka degmada buuhoodle oo ah gobol ay isku hayaan dhinacyada halkaasi oo laga filan karo isku dhacyo mar kale dhexmara labada qolo ilo wareedyo kala duwan oo ku sugan gobolka ayaa soo sheegay in ay arkayeen askarta labada dhinac oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano hoostaga magaalada buuhoodle waxayna dadka deegaanka aada ugu baqdin qabaan in mar kale deegaanadooda lagu dul dagaalamo ilwareed kale oo ku sugan deegaanka ayaa sheegay in isu hub urur si iyo diyaargarow xoogan ay dhinacyadu tan iyo shalay ka wadeen inta u dhexayso wirwir iyo degmada buuhoodle ee gobolka sool xili iska hor imaad uu gobolkani dhowaani ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulka puntland iyo somalilan xiisadan colaadeed ee ka taagan duleedka degmada buuhoodle ee gobolka sool ayaa ku soo beegmaysa xili laba toddobaad ka hor deegaan lagu magacaabo qaraaro oo ka tirsan isla gobolka sool ay iska hor imaadyo culus ku dhex mareen labada ciidan ee kala taabacsan maamulada puntland iyo somalilan
warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan haween kulan ballaaran ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlayay xeerka qowmuluudnimada oo ay dhowaan dowladda federaalku soo bandhigtay si ay baarlamaanka u ansixiyaan waxaa issoo taray waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhaliilaya xeerarka dowladda federaalka ay ka soomi guurisay waddamada shisheeye gaar ahaan reer galbeedka kuwaasoo qayimka bulshada ku dheelaya waxaa ka mid a xeer ay dhowaan baarlamaanka hor keentay haweeney lagu magacaabo sacdiya taas oo ah guddoonka labaad ee baarlamaanka waa xeer ay waddamo badan oo gaalo ah iska diideen taas oo ay dowladda federaalku doonaysay inay u ansixiso ummadda soomaaliyeed dadka arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ah haween kulan ballaaran ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoona si adag uga soo horjeestay xeerkan oo lagu maldahay arrin la xidhiirta waxaa loogu yaro xuquuqda haweenka waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ku yeeshay kulanka magaalada muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya
oo shareecadeenni aan saas ku dhex nahay ayaa maanta waxaana leeyahay marka shareecadaa ku dulman tihiin xeeraraa la idin keenaya waxaa la idin keenayaa qodobo waa in la asixiyo qodobada waa in la asixiyo maxaa la ansixin oo naloo sheegaya annaga kun iyo afar boqol iyo afar iyo afartan sano ka hor baa xuquuqda iyada ilaahay naga siiya cadowga ilaahay ilaahayna naguma celiyo waxay rabaan intaan dullowno say u dulloobeen oo suuqyada fadhiisanno oo yacni sharaftu naga dhimato oo gabar guur xalaala haysata la waayo oo ilmo xalaala la waayo oo gabar caafimaad qabta la waayo inaad dariiqyada sidii shalay loogu dullaysnaa islaamka ka horow loogu dulloobo ilaahay baana ka magan galnay subxaanahu wa tacaala idan haddii loo hogaansami waayo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala maxaa dhacaya ya haddii intaasoo nimcada oo ilaahay noo galay aan ilaalin weyno oon daba kacno dad aan ilaahay diintiisa waxba noogu haynin aakhiriya adduunna waxba aan noo karaynin dee waxaan u noqonaynaa dadkii fircoon daba kacay oo kale aad aad u bateen oo dumarkii yacni ayaantan aad u qalqaylinay oo leh waxaan rabnaa xuquuqda islaamka yani xuquuqda insaanka yani waxaan waxay leeyihin waxaan u doodeynaa xuquuqda dumarka walaalayaal ma is weydiisan horta xuquuqda yani halkee jirtaa xuquuqda waxay jirtaa allah subxaana watacaala xaggiisa maanta wax ma jiro yani xuquuq la dhahayo hadda ayaa la dejinayaa hadda ayaa lasoo cusboonaysinaya wax allaha ma jirto xuquuqda mar hore allah subxaana watacaala ayuu soo dejiyey walaalyaal waxaan idiin sheegayaa oo idiin sheegayaa inay maanta aad fitanka u badne u bateen waxaan rabnaa in allah subxaana watacaala aan ka cabsano marka dadkay rabaan inay ku lumiyaan waxay leeyihin gabadhan xuriyad siinayna xuriyad islaamka uu gabadha siiyey ma jirto diin kale ama qaanuun kale oo siin kara booska ama makaanada islaamka uu geeyay haweenayda ma jiro ayi dayaana oo qaanuun siin kara gabadha halkaas ma jiro yaa la idin dhuminin oo laidin marin habaabinin dowladda federaalka ee uu madaxweynaha ka yahay xasan guurguurta ayaa waxa ay boqolaal milyan doolar uga qaadatay wadamada reer galbeedka si ay u ansixiyaan xeerar lid ku ah fidrada saliimka ah ee basharka kasukow ku tumashada sharciga rabbigey waxaana ka mid ah xeerarkaas kuwa ay ka mid yihiin qowmuluudnimada warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa